Magaalada Boosaaso waliba lakaga waday munaasabada iyo kagalan Dibyayanga in ku badan labaatan arday oo baratay Qur'aanka Kariimka islamarkaasayna ku aflaxay madarasada dacwa xafladaya waliba ku qayb galaya maamulka madarasada dacwa bahda walbarashada waalidiin iyo marti sharaf kale sheekh faarax ow jaamac cali maamulaha madarasada dacwa ayaa ku warbiya qaabka ardadan walyoonbaradenga maqsadkaynu u soo kulannay waa munaasabad aad u qaaliya waa munaasabad lagu qaymaynayo qur-aanka lagu koryeelayo qur-aanka lagu cisaynayo qur-aanka marka hore waa inaynu ilaahay ku shukrinaa maxaa yeelay kulan walba oo daacadda ilaahaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaalaa ajarkiisa bixinaya waxaynu u soo kulannay arrintaa markaan uga gudbo maqsadka madarasada loo asaasay waxa weeye inay ka soo baxaan culimmo macrifo diineed leh oo iimaan leh oo ka badbaaday aafo in badan mujtamacyada naafaysay oo ah shaki can illaah shaki can iddiin iyo shaki can ilwaddan oo ay noqdaan una habaysan yihiin mu'ahalna u yihiin inay noqdaan dad jecel dadkooda dalkooda iyo diintooda waa baarigaynaa in shaa allaahu maa shaa allaahu baan leenahay intaa markaan uga gudbo jaangooyada waxbarashada oo madarasada madarasada ardagu lix bilood higaaduu ku bartaa laba sannadoodna wuxuu ku xafidaa qur-aanka haana ku mid ah xubnooyaha ku qaybgalay xafladda yaa anhambaleyey ardayda waana kala dardaarmi inay sii wadaan walbarashadii waxaan dardaarmayaa qur-aanka barashadiisa aan ku dadaalno kabacdina aan ku dhaqanno barashada lafdiga iyo fasirka intuba yaana noqonin rubaqaarin walqur'aanu yalcanu fasirka waa inna aan baranno lafdigiisa waa inaan baranno waxaa intaasoo dhan ka muhiimsan kucaanfalo inaan ku camalfallo ruuxuu ilaahay ugu daro inuu dadka sii barana hadde waa kii uu nabigeennu sheegay khayrukum uu nabigu sal allahu alay wasalam ilahay waxaan weydiisanaynaa qur-aanka inuu qalbiga inoo geliyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala inugu anfaco ilaahay inuu hogaani inooga dhigo
xafladda aan ka soo qayb galay xaflad qur-aan lagu maamuusayo oo dad qur-aan xafiday lagu maamuusayo inay qur-aanka xafideen waa wax aada u qurux badan laakiin aniga waxaaba igala sii qurux badan sida loogu soo labisay saar qur-aanka anugu dee waxaan ku ammaano garan maayo nebi moxamed wuxuu ihi calayh salaatu salaam qalbiga aan shay min alqur'aanihi ku jirin waa guri kharbaanaho kalu la mid yahay wuxuu ilaahay ku abaalmarin doonaa qofka qaarigaa in la yidhaahda iqra waratil sidaad u akhrii jirtay iyo si ka wanaagsan u akhri qur-aanka aakhirka aayadda aad akhrida bay mansiladaada jannadu gaari doontaa xafladan quruxda badan ee wejiyada nayarada ay ka muuqdaan ee lagu koryeeraya lagu karaamaynayo kitaabka ilaahay iyo dadka kitaabka ilaahay xifidsan sida macluumkeen wada ognahay xaamilu lqur'aani xaamilu raayat lislaam qofka qur-aanka xambaarsani waa qof raayadii islaamka xambaarsan weyn waxaa kale oo ay dee culimmadu inoo sheegeen waxaa weeye oo ka mid a aadaarta ina min ijlaali illaahi ijlaalu alxaamil qur'aan wa ikraamu dishayba iyo waano iyo fadliga qur-aanku leeyahay waxaa inoo ku filan culimmadii iyo mashaayikhdii ka hadashay iyagana ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo waxaan keliya insha allahu tacaala dhowr kelmadood odhanayaa midna waalidka ardaydan ku soo tabcay midna macallimiinta ardayda tan bartay oo qiimaha iyo darajada gaarsiisay
qof kastoo annaga naga mid ah asagoo aan dugsi qur-aan tegin qur-aan aan baran macalin aan u tegin buu wuxuu xifdiyey suurat alfaatixa saa soo maha suurat alfaatixa cid lagu khasbay mayaa jira inay xifdido oo may suurat alfaatixa inaan xifdino waxa keenay mar kastaa salaadda ku akhrinaa masaajidda intaa ka maqalnay baan ka xifdinay qur-aanku sidaasoo kale wey